kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta raadiyaha cadaado saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baaritaano ka socda degmooyinka xarar dheere ceel dheer iyo sidoo kale deegaanka galcad oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud kadib ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo halkaasi shalay kala wareega al-shabaab waa sidee xaalada guud ee deegaanadaasi barnaamijka falanqaynta ayaan idigu haya madaxweynaha galmudugna waxa uu hambalyo u diray ciidamada dowlada federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo iyagu shabaab ka qabsaday degmooyinka xarar dheere ceeldheer iyo galcad ee mudug iyo galgaduud ka tirsan waxaad dhegaysan doontaan hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkan idigu haya waxaa ka mid a waxaa maanta la filayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba inuu ka furmo shirka dubirsiinta maamulka koonfur galbeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay halkaasi gaara ayaa kulamo kala gedisan la lahaa madaxda maamulka koonfur galbeed waxaana la filayaa madaxweynaha maanta inuu daahfuro shirkaasi xogo la xiriira shirka ka furmaya magaalada baydhabo ayaa barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan degmada maxaas ee gobolka hiiraana al-shabaab ayaa ku weeraray hoobiyaal waxaana hoobiyaashaasi ka jawaabay ciidamada admis iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya halkaasi saldhigga ku leh gudoomiyaha degmada maxaas oo isagu waraysi gaara siiyey raadiyo cadaado ayaa arrimahaasi ka hadli doona qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idigu hayana waxaa ka mid a taliyaha ciidanka lugta soomaaliya jenaraal biixi ayaa ka hadlay howlgalladii shalay ka dhacay deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud islamarkaana al-shabaab loogu xereeyey degmooyinka xaradheere iyo degmada ceeldheer iyo sidoo kale galcad waxaad dhegaysan doontaan taliyaha oo arrimahaasi ka hadlaya qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystaya waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana dhegeystayaal waxaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo dhegeystayaal waxay nagu soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya waxaa ii farsameynaya saaxiibkii shaafici sheekeye u diyaargaroowa barnaamijka oo intaa ka faahfaahsan mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha toddobiiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex aanu ku bilaabane ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka oo la wareegay degmooyinka xaradheere ceeldheer iyo galcad ayaa halkaasi waxay ka wadaan baaritaano ay ku baarayaan magaalooyinkaasi magaalooyinkan oo inta badan dadkii deganaa ay ka barakaceen islamarkaana laga cabsi qabo in al-shabaab ay deegaanadaasi ku qariyeen waxyaabaha qarxa ayaa baaritaano kala gedisan ciidamadu ay ka wadaan waxaa sidoo kale ciidanka ay tageen ama ay gacanta ku dhigeen xaruntii idaacadda andalus ee ku hadli jirtay afka al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamada huwanta ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka tan iyo intaa deegaanada dowlad goboleedka galmudug laga xoreynayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu soo dhoweeyey la wareegitaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ay la wareegeen degmooyinka xaradheere ceeldheer iyo sidoo kale galcad madaxweynaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim waxaan halkaan rabaa inaan maantay ka bogaadino guulaha waaweyn oo ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo cadowga khawaarijta ah ee looga guulaystay deegaano muhiim ah oo aada iyo aad ay muddo dheer dhibaato ku hayeen waxaan rabnaa mahad dhammaanteed inaan marka hore alla subxaana wa tacaala u celino ilahay baa mahad leh dhammaanteed kadib waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeyno ku bogaadino isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray gaar ahaan waxaan leenahay reer galmudug meelay joog meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay ilaahay baa guul weynna siiyey naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa ee khawaarijta ah waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiijiya saad ogtihiino waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkan ay ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimiga ah ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mida galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystirayna insha allahu tacaala sidoo kale waxaa noo suukaa namid ah dhulka soomaaliyeed meel kastoy ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan raba halkaan aan ka bogaadiyo uga hambaliyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta ee dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii khawaarijta dalka laga xoreynayay dadkiinna dalkiinna iyo diintiinna ad ku xoreyseen inta dhimanna waa ku guulaysanaysaan insha allahu tacaala walaalayaal ummadda somaaliyeed meelay joogtaba mar kale aan hal mar u wada guntanno waa loo guntaday waa la gaaray guushii aan u guntanno weliba waxay galeen aan ka goonaynaa mar walba waa kama kama harayno kama harayno yayna baxsanin insha allahu tacaala assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu kaasina waxau ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo isagoo ka hadlayey guulaha ciidamada huwanta ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقار كلام هذا عن ترين كريم kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa هذه كلام واحد لما تيجي اس اس بي اف اس ان ام يو ان سي اس بي ام اس اس ان ام يو ان سي ان سي بي اون اس بي ان بي اس اس اس بومباس اس بي سي سي اس سنتني اس اس اس ساس diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
barnaamijka falanqaynta wararka raadiga cadaado iyo dhegeystayaal weli la socotaana markaana gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa hoobiyaal ku weeraray degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana hoobiyaashaasi sida la sheegaya ah ay la beegsadeen gudaha magaaladaasi gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane ayaa waraysi gaar ah uu siiyey raadiga cadaado waxa uu kaga warbixiyey weeraradaasi hoobiyaha iyo khasaaraha ka dhashay ilaal dabadeed wax weyn hadda kama dhaceen degmada maxaas xalay hoobiyaal lagu soo tuuray gabiraana ku dhaawacantay oo dadka shacabka ah waxa kale cidla ilaahay wax kuma yeelin haddii ciidan tahay hadday shacab tahay dabadeedna madafeeca lagu jawaabay waana carareen meelahaasi waa dad afcaari oo meelay wax ka soo gudaayeen marka wax weyn hadda meesha kama jiraan ayagana waa carareen xaaladun waa degan tahay intaasay xalka kuwa ka waa taa marka guddoomiye halkeebe ee hoobiyaasha ka soo tuureen walaal waxay kasoo tuureen masaafo toban kilomitr sideed kilomitr saakaan anaga meesha tagnay sideed kilomitr ee masaafo ah ee kasoo tuureen hoobiyaha marka baaburay ku waayaan meesha baabur ku gideen kadibna baaburkii ku baxeen marka laga yimaado shacabku in khasaaro oo kasoo gaaro hoobiyaashii al-shabaab ay maxaas ku weerareen marka dhanka ciidamada dowladda saldhigyada oo ay bartilmaameedkoodu ahaa maxaa khasaaraho jira hadda maya maya maya wax khasaaro ciidan dowladeed hadduu amson yahay iyo hadduu ciidan soomaaliyeed wax khasaaro soo gaara ma jiraan al-shabaab waxay bartilmaameed ka dhigteen maxaas iyo sidoo kale degmooyin kale oo hiiraan ka tirsan tallaabada qaadaysaan maxay tahay marka hadda
walaal qorashadayna aniga waa cadyahay qorshadayna marka horena waa cadday haddana waa cadyahay anigu ma- marnaba isma kala dhigan waa dad qawleysato oo dadka shacabka hubiye kusoo tuuray oo argagixiso ayagana cararay hubidada iyo soo duula meel qabsada ma aha dad hadda fadhiisin loo fadhiisin loo baadigoobaana ma ahan waxaas hadda khatar weyn ma ahan ilaahay umada waa ka ceymiyey hadda khatar fadhigooda ku tagayna hadda waa loo yira waa taha marka een, guddoomiye halgan oo kale hiiraan bay ka tirsan tahay al-shabaabna saaka weerar bay ku qaadeen bal xog naga sii arrinka ah
walaal eh, eh, halkan aniga ma joogin laakiin magaalo waxay u ah baawura isku qarxiyey eh, meel ceelaho biyo laga dhaansanayay dad shacaba iyo ciidan soomaaliyeed masar gaar ah oo boolis ah wax kugaareen lagura ku dhintay marka khasaarihiisuna waa yaray baawurkaas eh, qaraxiis waa la fashiliyey isagu wax weyn uu rabay laakiin waa la fashiliyey wax weyn ma gaarin marka xaaladeeduna waa deganta hadda
dhanka shacabka marka maxaa khasaara oo soo gaaray
walaal horta xog raabsiinba kama haayo oo waa la hadlay inkastay isgaarsiintoodu hadda marka dambe la jaray nin jamaal yiro sargaal ah oo aan ku sheegay boolis ah ku dhintay lagu yiri marka eh, wax dhintay eh, ninkaas eh, sargaalkaan ka maqlay dhaawacyana waa jaraana lagu yiri marka dadka shacabka ahayna wuxuu ku dhaceen iyo ninka sargaalka amawga hadda ciidamo kaleeto meel degan hadda wax kuma gaarina lagu yiri Een, laba toddobaad wax ka yar al-shabaab weeraro ayay ku qaaday degmooyin ka tirsan hiiraan dhanka maamulka gobolka hiiraan gaabisa ka jira ma la odhan karaa bal
ma la oran karo walaalo wax kale u banaan maba jiraanba madaxyadii nafgarday ah waa dagaalku ugu dambeeyey haddii mulaalku ku xirto ciidaa dagaalanayda
waa tah
marka mukulasha gurgur lagu xiro orda laga istaago waa waa dagaalamaa nimanka waxay ugu dambeeya ku dagaalamaa madaxyadaas waa iyo malaafiicdaas dadka ku tuura ogda hadda waxa awooda ugu weyn niman saldhig qabsaday ama weerar qaaday ama dad soo afjaray maaha nimanku niman iri bereeyey niman xoola kursaday niman beena dhigay niman baawur isku qarxiyey wax weyn maaha waa waa dagaalka waa fahmi kartaa dagaalka meeshu maro waa
laakiin feejignaan amni oo loo baahnaa samahan olaamaha amniga iyo guud ahaan maamulka gobolka hiiraan iyo degmooyinkooda inay galaan maadaama al-shabaab lagaga itaarroonaaday weeraradii iyo sidoo kale dagaaladii ka dhacay hiiraan iyo deegaano ka tirsan
walaal qaro qarax qodob ku imaanaa ma taqaana qofaa isqarxinaa qodob ku imaanaya ma fahmi karta qaraxu qof naftiisa maaraynayna oo isku isqarxina oo oo adag naftiisa dhaqaaleynayn oo meel sugyaha aqoonin oo socda tubaa jira wadooyinaa jira jidadaa jira eh, asiga naftiisa maaraymaayo baqamaayo hadda waa fahmi karta marka caankushada ciidan lama socyo gaadiid badan ma wadayo waa qof keligiisa marka ma ma ma ahan si sahlan waa kusoo geli karaya anigaba hadda iyan tagaa ido qof anagaan ismaaytii karaa muguda beberaa la tegi karaa guddoomiye gobolka hiiraan markaan eegno waxay ahayd gobolada inta badan sida dardarta leh ay kaga socdeen howlgallada ka dhanka al-shabaab waayadan waxaad moodaa in gaabis uu ku yimaaday bal arrinkaa faahfaahin naga sii gaabiskan yimid iyo wax u sababa walaalow adoo raalliya nimanku awoodii hore ma hayaan marka hore meelahay weerari jireen waa la socotaa weeraray qaadi jireen dhulay burburin jireen daday qabsan jireen ceeladay gubi jireen hadda waxay isku bedeleen qarax meeno iyo qof keligiisa marka inayna awood badan jirin inuuna gaabis jirin waa fahmi kartaa hawshiina waa socota oo lagama kala tegin oo wax gaabis leedaa ma jiraan marka eh, waxaa la dhihi karaa gaabis markay nimanku dibigii isku soo abaablaan dib usoo duulaan waa la dhihi karaa ee waxyeelo geystaan laakiin qof isqarxinaa gaabis baa jiri kara waa tahay marka eh, xaaladdu saas waa wax weyn maaha waxaas waa wax naflacaari waa waa dagaalka ugu dambeeya waa uga awoodda hore mahaayeen meel ma weerarin meel ma qabsan Eh, waa dad xaan kusoo dhuumaalaysan oo meel isku qarxin ama meel dhibaatayna ama xoolo qala maadaama hadda sidaan aragno al-shabaabku si gaar ahaaneed bartilmaameed ay kaga dhiganayaan hiiraan maxaad baaqoo soo jeedinaysaa marka walaalow horta da- shacabka reer hiiraan argagixisadu bis baagsama shacabka soomaaliyeed baagsanaan waxay reer hiiraan ku sameeyaan soomaalida kalena waa ku samaynaa marka soomaalida inay ka fol joognaato soomaalida inay diyaargarowdo soomaalida inay gacan bira iskaga qabato soomaalida inay gacmaha isqabsato soomaalida inay meel iska soo jeestaan ku maanaya kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal weli la socotaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
wahaga dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta ayaad weli dhegeystayaal dhegeysanaysaan aan dib ugu laabanee ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka deegaanka ayaa la wareegay deegaano badan oo ka tirsan mudug iyo galgaduud iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle taliyaha ciidanka lugta soomaaliya jenaraal biixi oo isagu howlgalkaasi qeybka ayaa ka warbixiyey deegaanada al-shabaab ay kala wareegeen bismillahi raxmaan raxiim mudane wasiir farxad bay noo tahay inaad noogu timaadda jiidda hore ee difaaca ama jiidda hore ee dagaalka runtii waxaan rabaa halkaa inaan uga mahadceliyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta galmudug khaasatan gaalkacyo ama wasil iyo ciidamada kaleeto oo kala goonida ah oo ayaguna ka socda galmudug sida ciidanka baxdo iyo ciidanka jawle oo dhammaantood ka garab dagaalamahaya xoogga dalka soomaaliyeed gaarayna guulo la taaban karo farxad bay noo tahay maantay oo runtii ciidammadu ay gaareen guulo rasmi ah ama ha ahaato ciidamada ka soo galgaduud shabeellada dhexe ka yimid oo galgaduud ku soo beegan oo ayaguna guulo gaaray iyo kuwii halkan ka dagaalamay hobyo godan baan u bixinnay aaggan oo ayaguna guulo gaaray guulaha adigaa sheegi doona wasiirka gaashaandhigaa sheegahaya laakiin wasiirka waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo in maantay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale oo ka garab dagaalamahaya iyo shacabka soomaaliyeedba ay khawaarijta ka gaareen guulo waaweyn kana qabsadeen meelo muhim ah insha allahu cadowgiina uu jabay lala baacsanahayo aan looga hari doonin godadka uu galay jaalle wasiir markaan ma ahan tii labaad iyo tii koowaad iyo tii saddexaad inta aad noogu timid difaaca inta aad noogu timid jiidda hore waana dhiirigelin runtii loo baahan yahay kuna beegantay xilligeedii u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna
kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka lugta soomaaliya jenaraal biixi oo isagu ka warbixinayey qabsashadii ciidamada dowladda soomaaliya ay qabsadeen degmooyinka xarar dheere ceeldheer iyo galcad oo in ka badan toban sano al-shabaab ay haysteen qaymihii dambe ee barnaamijka falanqaynta ayaan dhegeystayaal kusii siqaynaa ee markaan magaalada baydhabo shirka dubeyshiinta maamulka koonfur galbeed ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaana halkaasi ku sugan madaxda maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxda mucaaradka oo iyagu maamulkaasi kasoo jeeda sidoo kale waxaa magaaladaasi ku sugan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu shirkaasi heedaha furi doona madaxweynaha ayaa shalay gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey madaxda maamulka koonfur galbeed isagoo kulamo kala gedisan tan iyo xalala lahaa madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxda musharaxiinta mucaaradka kuwa madaxweyne cabdicasiis laftagareen wixii warar dhegeystayaal ay kusoo kordha shirkaasi duweysiinta ee maanta la filaya inuu ka furmo magaalada baydhabo waxaad ku dhegeysan doontaan wararkayga dambe markaana saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii saaxiibada kalamaan halow halow arankoolka galmudugow mii maqasha war waan ku maqlaa cabdulla war ma haysada xaradheeraan joogahe waxaa la yidhi haddii lacag la waayo galmudug hadal ka soo yeedho waa inay qaraabtaan sharcigii hor ugu sii yiile khawaariijta lagu duulayana ciidankaa wada eh loomana dhammee dowladdaad ka hor dhacaysaan yaa hankoolo waxay taha lagaa dhex warramaaye war tirtag waxaan ku arkayay madaxweyne qorqoor oo dhahaya buufiya cayayaanka halow kalamaanay halow xagjiriinta irhaabtu wax dhambay xaniibeeno xarga ay ku hayeene muxor baa xarar dheere hamham bay baxayso hoos baad u hadashee mahoyga mahoyga mahoyga la jooga halo halo
war kalemaanay war ma haysiin amiirkii xardheere xukumi jiray oo duurka galay waxaa la sheegay inuu heesay wuxuuna yidhi miidaamidhaga male hadduu ma laga dhawaaqe magansaday wedkaygii war waxaa kaluu yidhi baa la yidhi waayeeldadow inaan waalanahay duni weersido wacadkii xaqii weydaarataan
horaa waxaa loo yidhi xumba iyo xiisa waa dhacaa xaqdarey wateen xeer laheene aryaadhaha dadweynihii xarar dheer oo aan shaloo dhan nimankii indha saarin aabberiga waxay arkeenaa la yidhi muuqii ciidanka qaranka beled kale ogaadhahe waa cid loo wax dhinnahaa ku hersanay intiyaana waxay tidhi galladaan sugayniyo wakhtigii waana soo galaye
gurigiisii waa tegi karaa miyaad leedahay war cabdulla waxaad ka tagtay gaashaan dhigow idin garab galle gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mamaabay guntee tahay gela waraf ma lagu dayey wargaboosow adna waxaad ka tagtay geyshkayagow guulaysta war geyshkayagow guulaysta horaa waxaa loo yidhi garab walaal isku guur yaa gaari
war macawisley shabaabku dhega hadlayso xikmad ka soo burqatay waxay dhaheen wakhtigu wuxuu go'aamiyaa qofka aad la kulmayso nolosha qalbigaagu wuxuu go'aamiyaa qofka aad rabto nolosha laakiin dabeecadda iyo dhaqankaagu waxay go'aamiyaan qofka kula joogaya noloshaada war cabdikuusow ma waxay ula jeedaan nimankii ari laaya aadmi dhaafi mayaan war arigaba waxaa loo dilay aadmigu anfacaayo eed kale ma gelin oo arigu ma sidaasuu ku ridoobay warnamiyow haasi tuugu waleri lan hoolnolhadya
aga wargoorahilmadeeyow shirka baydhabo waa furmayaa caloolxumada iska daa war ninka luusxada garabaati dhaafi maayaa la yidhi war kalamaanay war ma haysiine degmada galcad ee gobolka galgaduud waa lala wareegay war ciidamadu galcad way dhaafeenoo ceeldheer baa u muuqata war war ma haysiine wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur jaamac maantoo kalena madaxaana fulan muu yidhi maalintii galmudug ayay maanta tahay muu yidhi maanshee dareen matalaad ka weyn ayaa iigu mudan miyuu yidhi waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi galcad iyo xaradheeraba gacantaan ku dhignay waxayna tusaale u tahay in khawaariijtu jabeen maantoo kalena gacantaana furan ma ku daray wakhtigu mawaare weligaa ogaa ninba waayihiisa waa laloo tumaa walaal oo tumaa warmadayo waxaa kaloo la yidhi wagareykan waasacan wax la yaab la weeyaan sida wariya soona wiilkaan soo hadlaayo ma wadaagno sheeke colka waraf ma lagu dayay cabdikuusow ma inaan mar dambe la heesin baad rabtaa war dalka ha la xoreeya ninkii gees badiyaba ha la arkee war hadda maanta eriya eriya eriya miyaa ka dhacday waa jaweene jabiya maa ka wadaa maraqaanka caba warya oo ka wada waa lagu kufa lagu kala jabaa kibirka oo ma saasuu yidhi ogtaa jeeni dhaaftaa way jabtaaye ma og tahay aryaanka booso waxaad ka tagta ma og tahay jinnada udug ruuxan jirib uu soo marin saha lama dhex jooje cabdullah waxaa ka tagtay ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhaasoo ma jiidaa qalbiga janjeere war adna waxaad ka tagtay haddaad jamaato cadowga iyo ruux ku jidhna ceeba harhka kuma jiide kalgacloodna waxaa ka tagti manaasoo ulqaato oon imaado inaa leego ordaayo waa ogaaye
war wiil iskuulka ka tegayo macawisley ku biiraya wuxuu yidhi cub ku xidhka cabaaji hadduu iswaalana sii ceeji shabaabka sii ceeji war gabay allah u naxariistay abwaan khaliif sheekh maxamuud oo kalamaan bililqaysata wuxuu ahaa shabaabow dubbaa kaaga dhacay duudka araxdaaye afartaadla dacal ciidamaa kaaga soo degaye dogob iyo dacdii bayre iyo mudug degaankeeda waxa kugu dul hehaabayaa waa diyaarado eh afantariga dalandoolaya kugu dabraynaya waxa miig degmada ruunurgood kugu duqaynaya dabaabaadka haafaana iyo ruushma soo dirane waxa hoorka kaa daadiyiya duufku weynaga markaa shabaabow ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhasoo ma jiidaan qalbiga janjeeri indha sooma jiidaan taas waaya samigay cabdullahna waxa uu yidhi how lugoyo ninkii laasima gurmooye liibin keenima lugoyo ninkii laasima gurmooye liibin keenima war cabdullow lug ninkii isjabiya isagaa koleeyey ujiise dogandu duulaanka handareer iyo dadabka lahandidemeyawba diririgdiis ma dareema soo leeray aniin ili dardaaromey darbinaw marow faragshay geed ma daaraw aryaamadeeyow adiguna wareerowdoyo waniini ka tagtaye abdulow hata haytawiiday hee dadkii berkaasaan duday aniina ka darsamay wal odoran ali sheegay deerow widaayow dagaala lesdaarikii warmadeeyo waxaa ka tagtay langwing maboraaw beenaa ogaadee ilintay barootee biyahan dareertee warmadeeyo waxaan kaloo maqli jiray guuxaa dheegne booyadii mudne beebba nagate shal fariirne war ma waxaa la joogaa markii maday madaaficda yidhi madara kooye madageenna allow kaweel guda warya masiibo may wal ninka dari un ulhayo koonfur galbeed koldhow iyo shildoorade wargooyin war ma haysaane shirkii koonfur galbeed waa la isugu tegey wiligii hadlankokiin hooba la daar dadka gasha muugsada jerteen wargono inmadeeyu laguma kala tegin macal madaxweyne xasan sheekh baa ka qayb galaye mar dhow war xumow lagu waabaa laga filayaa lafta garaa markii madaxweynahaas arki ma dhahi aboo malaaqoo mininka malaay ma soo moodi karaa warya baydhow malaay ka bamayka aama horta shirka koonfur galbeed ka hor reer koonfur galbeed waa dirirsan yihiina dib u heshiisiin ha loo sameeyo iyo ma dirirsanay wax dib u heshiisiin loo samaynayaana ma jiraan baa la isku haystaye taa ma lagu heshiiyey guda warya anuuligaano farag isdeeri maqalba isdeeri ilaahu noo koriya kadoo aysadaani war kale maanay war ma haysiine gobolkan hiiraan khawaariijtii qaraxyay kula meeraysanayaan degmo kasta dagaalka maxaad noogu bilowdaa miyay ku haystaan war dadka maxaad noogu dirteen weeye in shacabku iska kaanya dhici karo maxaa dadka u tusteen miyay ka wadaan war weligood bay meeshii lagaga adkaaday qarxin jireene ha ku wareerine war aniga la hadlahaya war jenaraal biixi wuxuu yidhi khawaariijtu dadka soomaaliyeed oo dhan bay u ciil qabaan laakiin waxaa ugu sii daran gobolka hiiraan war shabaab inay jabeen carabti xitaa waa aragtay magacoodana waxay ka dhigeen xarakatulkhawaarijiina shabaab aryadaha gobolka hiiraan minay erigi ka laayeenna waaga maciil kaley u sii qabaan qabaan war arigaba ciil baa loo dilay war soo ma dhici karta ariga inay ayman addawaahiri ugu aarayeen war arigu ayman addawaahiri ma dilinoo waa hubaaye ma inuu geeridiisa ku farxay ku eedeeyeen war xataa geedahay jarayeenay godani ugu aaraayeen war geeduhuna ma inay qarin waayeen bay ku eedoobeen war kalemaanay warka waad iga waasheene shabaab markay awood kale u waayeen ay rabaan dadka gobolka hiiraan inay qaraxya ku xasuuqaan laakiin ilaahay iidankiis uma hirgeli doonto shacabka gobolka hiiraanna inay foojignaadaan baa waajib ku ah baabuur kastoo soconayana cidda wadata waa inay ogaadaan garanwaaga iyo ruufiyaanada la shaqeeyana waa inay ogaadaan guryahay ugu jiraana waa inay iska baaraan qof kastaana waa inuu amniga guud ka shaqeeyaa sida reer moqokorina xaasaskiyaa weli joogee fiiro gaar ah u yeesheen war reeriyo kulmiye waxaa ka bixi jirtay foojignaani waa falka ka hor war axmed daaci oo shabeellada dhexe degmooyinkii la xoreeyey mid ka mida ka hadlaayey wuxuu yidhi ragga xabad baa naga dhaxaysee dumarka gacantu nooma qabatee naga fogaadaan leennahay war axmed daaci warkiisa ma aadan fahmina wuxuu yidhi afar iyo labaatan saac taleefon ay kula nuunuu leeyihiin nimankiioo duurka ku jira wax la aqbali karana maaha war kalemaanay war ma haysiine taliska militarigu wuxuu sheegay danow deegaan la yidhaahdo shabeellada hoose ka tirsan saddex iyo labaatan khawaariija inay ku dileen waxayna dheheen annaga ciidamada admisaa ka faramaxaysanay mise miya u soo xuuraantay war cid kastoo soo sheegtaba kabtay maaragtaa ka dhacday aryaanaha warkii oo kooban shacabku ah shabaab iyo shaydaan baa heeska shaabiyeen shacabku al-shabaab iyo shaydaanka heeska shaabiyeen war kalemaanay war ma haysaane axaddii waatii toogasho lagu xukuma ninkii ninka maskiinka ah shanta kun oo shilin soomaaliga xamar weyne ugu dilay suuratul maa'ida luu dul akhdi waa ku falacni cadaalada xilni balcadna ninkii ninkii maskiinka oo bajaajka wata isbaarada ku dilay isniintii a toogasho lagu xukumay marka waxaa iska cad ninkii nin dilay in la dilaayo hindi waxay dhahaan khaatilunkii khaatil war kalemaana waxaan maqli jiray naftu qaalibay noo noqotayo ninkii diila nin kale naftu waayayaa ninkii diila nin kale naftu waayayaa
waahaga saaxiibayaal dhegaystayaal waxaa la soo gaaray guntiiyo gabagabadii barnaamijka falanqaynta wararka raadiya cadaado barnaamijkan waa ashar marka maxamed maxamuud ayaa idala socodsiinaya dhanka farsamada waxaa iga saacideeyey saaxiibkay shaafici sheekey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah waan sugaynaa la soo gaadhay maantee